Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdixakiin Maxamed Xaaji Fiqi ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay shir looga hadlayo qorshaha isbeddelka qaranka oo diiradda lagu saarayo maalgelinta ilaha wax soo saarka, kobaca dhaqaalaha, shaqo abuurka, iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka u adkeysiga isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay golayaasha kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, madax ka socotay Wasaaradda Qorsheynta Federaalka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Guddoomiyaha Gobolka Baay, iyo qeybaha kale ee bulshada magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdixakiin Maxamed Xaaji Fiqi ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay shirka.
qorshahan qaranka ee muddada shanta sano ah iyo waxyaabaha uu waxtarka uu u leeyahay dalkeenna guud ahaan iyo bulshadeenna intaba waxaan rabaa wax yar un inaan ku darsado qorshahan mudduu soo socday ilaa iyo sanad waxay ahayd in lasoo gebagabeeyo bishii december laba kun iyo labaatan iyo afartan dib u dhac yar oo ayaa ku yimid marka waxaan runtii u hambalyeynaynaa wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda soomaaliya federaalka wasiirkeeda inuu shalay golaha wasiirada uu horgeeyey qorsho aada muhiim u ah soomaaliya aada muhiim ugu ah soomaaliya mustaqbalkeeda iyo bulshadeeda iyo amnigeeda intaba oo ay golaha wasiirada ay shalay ansixiyeen qorshahani waxaa loogu talagalay ama inuu u horseedo dalkeenna hormin horumarin dhaqaale oo joogto ah ama sustainable ah nabadgelyo iyo xasilooni sidee bay ku imaan karaan marka intaas waa bilaris aada u waaweyn ama tiirar aada u waaweyn marka la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha nabadgelyada iyo xasiloonida markaan ku hormaro ama aan idhaahdee qeybaha ugu waaweyn sida hore loo sheegay marka dadkeennu waxaanu u baahan nahay inaanu ku bru ku baraarujinno aanu barno sidii badda looga faa'iidaysan lahaa kheyraadka kuwa ka buuxa oo kalluunka ka mid ah shirkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa kheyraadka dabiiciga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii faham buuxda loogu heli lahaa isbeddelka ku yimaada cimilada